wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya iyadoo kaashanaysa golaha mihnadlayaasha caafimaadka qaranka ee magaalada muqdisho ku qabatay aqoonsi wadaarsi muhiim ah oo diiradda lagu saarayay xeerka anshaxa shaqaalaha caafimaadka aqoonsi wadaarsigaani oo socday muddo maalmo ah ayaa waxaa lasoo qeyb galay wakiilo ka kala socda qeybaha kala duwan ee mihnadlayaasha caafimaadka sida dhakhaatiirka kaaliyaal farmashiyaasha malsooyinka iyo xirfadlayaal kale oo door muhiim ah ku leh adeegyada caafimaadka ee dalka kulankaani ayaa lagu falanqeeyay xeerka anshaxa shaqaalaha caafimaadka si loo hubiyo in la helo hanaan mideysan oo lagu hago anshaxa iyo akhlaaqda xirfadledeyda ee dhammaan xubnaha ka ah baahda caafimaadka waxaana sidoo kale loo gol lahaa in la xoojiyo xoghaye ku-xigeenka mihnadlayaasha caafimaadka aamine sheekh xasan xuseen ayaa sheegtay in xeerkani uu sal u noqon doono nidaaminta shaqooyinka caafimaadka iyo in lala xisaabtamo cid kasta oo ku xadgudubta qawaaniinta anshaxa waxa ugu horeeyo oo aan rabno inaan dadka aan ka toosino una sheegno waxa waaye in qofka uu u shaqaynaayo bukaan uu kowda hore ka fikiro badqabkiisa bukaankan badqabkiisa liannoo sharciga caafimaadka ruol ugu weynaa wuxuu dhigayaa haddaadan wax u tari karin dhoonti ham ha dhibaataynin qofka dhibaataha ugu darin asaaba bukaana oo dhibaataysan marka inaan inaan ka wada fakirno oon isku xoojino oon iskula xisaabtanno badqabka bukaanka badqabka bukaanka adn roolka ugu weyn oo energy b c iyo golaha mihnadlayaasha caafimaadka ay leeyihiin waxaa waaye bukaanka badqabkiisa dhinaca kale qaar ka mid ah khubarada bartay caafimaadka oo kasoo qayb galay kulanka ayaa dhankooda su-aalo weydiiyey mas-uuliyiinta iyo dhakhtar kale hal goob ka shaqeeya ama dhakhtar iyo neers hal goob ka shaqeeya ayna isguursan karin biayi mabda ee ku imaatay maxaa yeele waa u heshii karaan laba berson oo ka dhex shaqeysa within one institution lama ogolo ayaga haddii uu lacala isguursadaan iska helaan waa midkood waa inuu shaqo kale meel ugu raadsadaa si adigana istaalkan u shaqaysid iyadana istaal kale ay u shaqayso bukaankan wuxuu soo goosta ticket haddii international liiran bukaankan insurance oo leeyahy insurancekiisa lacagta soo dhiibay haddii uu hadiye kuu keeno ma qaadan karta hadiye hadiyada waxaa iska le isbitaalka markuu hadiyada kuu keeno iskaga dhiib neersinka waxaa jirta meesha hadiyooyinka la geeya la geeyo ugu dambeyntii xoghayaha guud ee golaha mihnadlayaasha caafimaadka qaranka doctor maxamed maxamuud cadow ayaa xusay muhiimadda ay leedahay in la helo xeer anshax oo qeexaya waajibaadka iyo mas-uuliyadda shaqaalaha caafimaadka si looga hortago falalka ka baxsan akhlaaqda xirfadeed
kulligeen waxaana wada saaran mas-uuliyad waxaana wada saaran mas-uuliyad ah inaan u adeegno maxaa la yidhahdaa bulshadeenna waxaana wada saaran mas-uuliyad ah inaan u adeegno bukaanka noo imaado marka bukaanka noo imaado marka maxaana laga rabaa anaga nala gudboon maxaa mas-uuliyada ku saaran maxaa kaa reeban maxaa mataqaanaa lagu ogolyahay sidoo kaleeta bukaanka naftarkiisa maxaa loo ogolyahay qof bukaano xanuunsan wax kastaa ka suurtagelaysa laakiin adigaa laga rabaa gacantii sarraysa adiga ah inaad adiga aad mataqaanaa xeendaabka aadan ka bixin markaad shaqaynaysid oo barfishkaada ku jirtid inaa xeendaabka ka bixin intaasaan rabnaa marka inaan maanta aan dhiskaashan ka sameyno waxa laydinkugu yeerana waxaa waaye inaad inbut ku dartaan inaad tala ku dartaan taladiinna experiencigiinna maxaa la yidhahdaa wixii aad soo akhriseen waxa adduunyada ay qabto waxa annaga noo qoran inaan intaa isku dardarno aan kasoo saarno hal documenti oo guideline no ah oon wada isticmaalayno oo intaan wada saxiixno meel dhigano aad leenahay kan qofkii ku xadgudbo waxaa ka dhalanaya one iyo two iyo three four ayadoo la isla ogyahay aysan naqanin wax annaga jaabka inta kasoo bixino n h b c a waxaas wadata la dhihin amba dowladdaa wadato marka mar walbana waa idinkaga mahad celinaynaa waxaan si gaara uga mahad celinayaa madaxda nagala soo qeyb gashay workshopkan aqoonsi wadaarsigaana ayaa lagu soo gabagabeeyey isfaham guud oo ku saabsan xeerka anshaxa iyo baahida loo qabo hirgelintiisa oo deg deg ah